wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo diinti uu qaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax shariif siidkey iyo wafduusa horgooya weliba boogasho kaseedana xarunta barbaarinta owlaada booliska soomaaliyeed oo e hoyga lakabarbaariyo owlaada ogontee waliba maamulka xarunta wasiirku sakiwareejay kun ku taab ee qur-aanka kariimka si wallankabara owlaada ogontee anka horeyntii gaashaanle sare salaad xuseen iyo jenaraal zakiye xuseen yaa waliba si wadajara yoonku hadalena siyo ognoolin owlaada ogoonte ka jiraan xarunta barbaarinta owlaada ogoonte mudan wasiir waxaan kaaga mahad celinaynaa kutubadan qiimaha badan ood maanta noo keentay waa ku mahadsan tahay waxaadna ogaataa boliisku waxaan kaa rajaynaynaa cid kasta oo boliiska ka mid a inaan qof u helo hal kutub intaas aad nuu gacan siiso ciidanka boliiska soomaaliyeed sideedaba horta waxaa loo asaasay waa badbaadi naf iyo maal sidoo kale wuxuu yahay buddhiga dowladnimada wuxuuna yahay barbaarinta ubaxayna sida hadda kaaga muuqato aadna waan kaaga mahad celinaynaa inaa maanta naga ajiibtay noo keentay kitaabadii oo bilowga ahaa si aan ugu wada qaybino anka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo diinti uu qaafta xukuumadda federaalk soomaaliya saalax shariif siidke ayaa sheegay in owlaado ka jiraan xarunta barbaarinta owlaada ogoonta ee booliska soomaaliyeed ay ku qayb gala doonaan tartamada qur-aanka kariimka waxaan rabnaa ardayda ku jiro qof walba inuusan kitaab u baahan oo kitaabo aan siin ilaa kun kitaab ayaan keennay maanta kuwii ugu horreynay ma noqon doonaane tali caligaab iyo dhammaan saraakiisha inta joogta waxaan ka rabnaa ardadan kitaabadooda iyo macalxafiisyada booliiska inay kitaabo yeelanaan rabnaa waa kitaabka kalaamka ilaahay munasalka ee way mudane waxaan ka rabnaa ardada xaafidiinta e ugu fiican inaad noo soo sharaxdid oo aad dhahdid hibil iyo hiblaaya tartan ay geli doonaan tartamada kuwa dibaddana waan qayba ka ahaan doontiin kuwa dalka gudihiis lagu qabanayana intaba waa idinka qayb gelinaynaa insha allah